أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay qayba ka mid a koonfurta dalka soomaaliya amiirka guud ee imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa si kulul oga hadlay daleeceemo ay dowladaha silibiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqiinta shareecada islaamka ee afghanistaan ka hanaqaaday dowladda silibiyad ah ee maraykanka ayaa ku eedeysay xukuumadda xabashida etoobiya inay xasuuq ba'an ka geysanayso gobolka amxare ee waqooyiga dalka itoobiya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay in la xidho farabiyood laga cabsi qabay in webiga jubba ee mara degmada bu'aale uu ka fataho munaasabad lagu sagootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud beesha ashraaf oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa caleema saaratay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacda deegaan ka tirsan wilaayadaasi askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee bakool mas-uul ka tirsan dowladda siliibiyada ee kenya ayaa lagu afduubtay gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hijira gumaysiga siliibiyadda kenya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay qayba ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay madaafic ku garaaceen xerada maleeshiyaad kirdada ay ku leeyihiin deegaanka ilbaq ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka janaac cabdalle dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah dhaabacna waa laba kale oo murtadiin ah dhanka wilaayada baay geesyada tawxiidka ee ka jihaada wilaayada islaamiga ee baay waxay xalay laba weerar oo dhabagala u dhigeen maleeshiyaad murtadiina uu ku socdaalayay duleedka magaalada baydhabo waxaa inta la xaqiijiyey kamiinadaasi lagu dilay toddoba murtad oo laba ka mid saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo maleeshiyaad kiridada ka tirsan saraakiisha kamiinadaas lagu dilay waxaa lagu kala magacaabaa xasan liiter oo ahaa taliyihii maleeshiyaad kiridada ee xerada iidoo dhagaal ee magaalada baydhabo sarkaalka labaad oo ahaa abaanduulo ciidan ayaa lagu magacaabi jiray saciid maxamed nuur geedi ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraradaasi ku soo furtay hub kala duwan amiirka guud ee imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa si kulul uga jawaabay daleeceemo ay dowladaha silibiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqinta shareecada islaamka ee afghanistaan ka hanaqaaday warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir imaarada islaamiga ee afghanistaan ee ku dhawaaqday in tadbiiqinta shareecada islaamka ay si habsamele uga socoto dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee waddankaasi ka kooban yahay amiirulmu'miniin hibatullah akhunsaad ah ayaa kelimada cusub oo ujeeday wuxuu uga hadlay xaaladda guud ee waddanka afghanistaan iyo siday u shaqayso xukuumadda islaamiga ee waddanka ka hanaqaaday saddex sano ka hor amiirka imaarada islaamiga ah ayaa si kulul uga jawaabay dhaleeceemo iyo cagajuglan uga timid kufriga caalamiga ah kuwaasoo tadbiiqinta shareecada islaamka ku sifeeyey waxay ugu yeeraan falal argagixiso hibatullah akhunsaad ayaa adkeeyey in xukuumadda islaamiga afghanistaan ay si buuxda u ilaalinayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo aysan marnaba ka tanaasuli doonin si ay ugu garab raariciso dalabaadka maraykanka iyo dhammaan kufriga caalamiga ah wuxuu hadalladiisii ugu dambeeyey ku daray in cadasyada caalamiga ah ee ujeeddadoodu tahay in shareecada islaamka looga dhaqmo oo keliya masaajidda iyadoo la oggolaanayo in bulshada la gaaleysiiyo xukuumadda islaamiga afghanistan marnaba uma jaxanjaxayso cadaysyada uga imaanaya shisheeyaha ee dalbanaya joojinta tadbiiqinta shareecada islaamka in aan sharciga raxmaanka ku dhaqanno waa wixii aan u soo halgannay marnaba suuragal ma ahan inaan noqono daalimiin alle ku caasiya ayuu hadalkiisa sii raaciyey amiirka imaaradda islaamiga ah imaarada ay ku bogaadiyey shaqada weyn ee u hayso muslimiinta isagoona dhammaan wilaayadda wilaayaadka iyo wasaaradaha xukuumadda faray inay la dagaalamaan xumaha ayna dadka faraan wanaagga waxaa loogu yeero qaramadii midoobay ee dhammaan dowladaha yurub ayaa diiday in wax aqoonsiha ay siiyaan xukuumadda ka jirta magaalada kaabul oo ay ku tilmaameen mid argagixiso ah iyadoona mas-uuliyiinta imaaradu ay sheegeen inaysan aqoonsi uga baahnayn kufriga caalamiga ah taas beddelkeedna uu dalka afghanistan ku tallaabsaday horumar dhan weliba ah tan iyo markii laga xuriyey ciidamada shisheeye mahadsaned xaarif dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa ku eedeysay xukuumadda xabashida etoobiya inay xasuuq ba-an ka geysanayso gobolka amxara ee waqooyiga dalka etoobiya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya xiisadaha cawlaadeed ee ka aroorsan waddanka etoobiya ayaa mar kale gaadhay meeshii ugu sarraysay kadib markii ay kooxaha mucaaradka qowmiyadaha iyo horumar militari ka sameeyeen dhowr aaga ciidamada xabashida etoobiya oo ka jawaabaya dardarta ay la soo baxeen maleeshiyaadka fallaagada mucaaradka ah ayaa qaaday wax u eg argoosa ay kula kaceen qowmiyadaha oramada iyo maxaarada ila wareedyo ayaa sheegaya in xasuuq daran laga soo calaamadeeyey dhowr deegaan oo ka tirsan gobolada orome iyo amhara sida ayse u wariyeen diblomaasiyiin iyo wariyaal ku sugan etoobiya mike hamer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa warar cusub oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada nidaamka abiy axmeda ay geysanayaan gaboodfallo aad u daran oo ka dhan ah dadka shacabka aan hubaysnayn ee sacbuulleyda ahaa ciidamada xukuumadda etoobiya weli waxay geysanayaan xasuuq aad u daran oo ka dhan ah dadka rayidka ee ku sugan oromiya amhara sidaas daraaddeedna suurtagal ma ahan in etoobiya dib ugu celinno qaanuunka kobacaya furashada shaqo a g o a oo kan hore uu maraykanku ka joojiyey etoobiya ayuu yidhi ergeyga maraykanka ee geeska afrika walaaca uu maraykanka ka muujinayo xaaladda etoobiya ayaa imaanaysa xilli isbuucii lasoo dhaafay ee maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada nidaamka abiy axmedka la wareegeen inta badan deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo etoobiya mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay in la xiro farabiyood laga cabsi qabay in webiga jubba ee mara degmada bu'aale uu ka fataho walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani eegaya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabatay howl ay dadka beeralayda ah si weyn ugu diirsadeen taas oo ah xidhidda farabiyoodyada biyaha webiga u soo dusiya beerahooda biyahaas oo marka dambena cagta mariya dhammaan dalagga beeraha kaas oo ay dadku ku bixiyeen muruq iyo maal wada jira si ay uga helaan quudkooda wilaayada oo arrinkaasi ka hortegaysa ayaa hadda wadda howlgal ka dhan ah xidhidda faraha dhammaan afarta degmo ee gobolka jubbada dhexe waxaana la isku keenay inta badan gaadiidka loo yaqaano birta culus ee qabta howlaha noocani oo kale ah maktabka beeraha ee wilaayada ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqo xooggan ka hayay deegaano dhaca duleedka degmada bu'aale gaar ahaan goobo si gaara looga soo calaameeyey in khatar degdeg ah ay ka imaan karto haddii aan faraha deegaanadaas ku yaalla la afqaban deegaanadaas waxaa ka mid ah tuulada duqiyo halkaas oo shaqo xooggan laga qabtay waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo faahfaahinaya farta laga xidhay magacayga waxaa waaye cali maxamed suubow waxaana ku magac dheerahay calaleera waxaana hadda joognaa alxamdulilaah waxaan joognaa tuulada duqiyo alxamdulilaah waayahay duqiyo maanta maxaa ka socdaa duqiyo maanta waxaa ka socdaa baallooyin alxamdulilah walooyada iyo shacabka iskaashanaya ayaa xirxaya alxamdulilah an oo sanaad ibdilaahi calyoojo maadla'e oo toorooga tuulada duqiyintaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay kuma hadsan horaan beero kastoor qalbigaan ku baxsanaay laakiin haddii juhdi badana ka booqoyta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskule maxadaasiyow niida hadde ruma an sheegni alxamdulilah hoodhey qobsadaani gergeraani qalqal iyo walaalahasanii jiran laakiin haddii geeka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay isku maxadsan beeroqaana bashbash iyo barwaaqo barwaaquu hoodhay unigeel madlahayna loomadlahayna erig madlahayna beertay lahayna beertaada alxamdulilah qalbigaan sheegnay ilaahay kama hadsan walooyada islaamka gobolka jubbada dhexe dadka beeralayta iska kaashini alxamdulilah nabadoon shariif shaacib oo ka mid ah waxgaradka bu'aale oo goobjoog ka ahaa hawsha afqabashada farta tuulada duqiyo ayaa isagana goobta ka hadlay maanta waxaan taagannahay dhulkii la xirayey ee xarakadu ay xiraysay iyo ummadda layska kaashaday waxaad mooddaa khoof baa dhacay webigii waxaan miyir lahayn buu noqday biyihii waa iska xaddaaf saraaca maanta ku yaalla dhulka haddii ilaahay ummadda meeshaan deggan uu u badbaadiyo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay beeralayda iyo ummadda meesha degganba waa wax lagu wada kifaaxi karo oo lagu noolaan karo weeye ilaahay baana ku mahadsan mahaddaa ilaahay baa iskale awalan saaniyan dadkii juhdigaan bixiyey heer sare xarako macaldegmo macaldadweynihii ayaa mahaddaa iskale maktabka beeraha ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa inoo sheegay in hawshan ay ka sii socon doonto afarta degmo ee gobolka laga soo bilaabo agagaarka degmada baardheere ilaa degmada jiliib mahadsanid cabdiwahaab munaasabad lagu sagootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed koob iyo labaatan arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ayaa xaflad sagootin ah loogu qabtay hoolka madrasada cusmaan binu cafaan ee ku taalla degmada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ardayda ka qalin bedelatay dugsiga cusmaan binu cafaan ayaa tiradoodu gaaraysay koob iyo labaatan arday oo xifdiyey soddonka jus ee qur-aanka kariimka kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho wiilasha qur-aanka dhammaystay waa toban wiil halka gabdhuhuna tiradoodu ay tahay koob iyo toban gabdhood xafladda lagu soo guutinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaaudiin macallimiin nabadoonno waxgarad odayaal haween iyo carruur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda madrasada cusmaan binu cafaan ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed kaasi oo ay aada ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaashii xafladda qalinjibinta فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد فيا ضيوفنا الكرام من الآباء والأمهات والعلماء والنقباء والمسؤولين والمعلمين الأعزاء وكل من ساهم في حفلتنا أهدي إليكم تحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك خير الدنيا والآخرة ووصية الأولين والآخرين ونحمد الله أن يسرنا بختم كتابه وها نحن اليوم بحفلتنا الاختتامية المفعمة بالخيرات والسرور فإني أريد أن أستفيد في مقامي هذا بكلمة حول فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ماذا تمنى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عندما تمنى قذفه بالمال تمنى عمر رضي الله عنه رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أخي أسألك بأسئلة كما سألتني فهل أنت مستعد لها ما معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله nabadan cabdinuur sheekh ibraahim oo ku hadlayay afka waalidiinta madrasada ayaa kelimo dardaaran ah kula hadlay macallimiinta iyo waalidiinta
haddaan waalidiin nahay iyo ardaydii wax la baray iyo macallimiinta madrasadan galhareeri waxaan u malaynaa middii lix iyo tobnaad inay tahay lix iyo toban madaraso ah ku taal sagaashan boqolkiina xafladahan oo kale qabtaan tartankooda waa soo bandhigaan ardada waxay bareen waa keenaan waalidiintu waa ku farxaan macallimiinta intaasaan leeyahay waalidiinta waxaan leenahay anigoo iska bilaabaya war jira waaye ardayna waxau arday ku noqdaa in macallimkiisa loo daayo madaariista waxbarasho ee ku yaalla magaalada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo saara arday fara badan oo dhammaystay qur-aanka kariimka mahadsanid yaasir beesha asharaaf oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa caleema saartay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan kadib kulamo iyo wadatashi ay lahaayeen odayaashii waxgaradka beesha asharaaf ee degto wilaayada islaamiga ee bacy ayay ku guulaysatay inay dowrata naqiib ku hogaamiyey shareecada islaamka munaasabadii lagu cadhay masaaraya naqiibka beesha ashraaf ee wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada nuqobo waxgarad culumo ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mida waxgaradka beesha ashraaf isagoona sheegay in arrintan muddo ay ku taamayeen balse allah fadligii ay hadda ku guuleysteen naqiibkiina ay doorteen alxamdulilaah uma alxamdulilaah ee arrantii uun walbadanka fikiraani yanin suurtagalligeeka kolley ilaahay mahadu iskule ee ilaahay mahadiska dib maybaan mahadnagaane walaayadii barnaamijkaana nin fududayti oo usan horeeyo waalagan abu jacfar xafidahu allah waraacaah malaaqa la doortay malaaq sheekh xasan matow oo munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono shareecada islaamka uuna ka warqabi doono kooda baahan iyo kooda dhiban intaba hortuuleesadiisin hanin rorten ama beycadiisin nin lakoyten sienkagaadni ulees micishiyena sienkagaadni tan horta saasan ogaadasan mayna ballan eha anti wal ogoodaan eh midmanida tiitin may waa qaraabanad hariirshe danna hogin addinye aakharaballe madi isin midowtan mujaahidiinta umdang nagalaasan ini unka dedaalna taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada ay soo dhoweynaysa malaaqa ay dooratay beesha ashraaf isagoona ballan qaaday in wilaayada malaaqa ay la garab taagan tahay hiil iyo ho intaba wilaayada may hadhowaayase naqiibka cusub maylana naqiib hadhowaaw eediyada nxambalyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana soo dhowaynka dib may ballanqaadana ka walaay ahaan inuuna garab surugna oo wal allaala walaaga isuniinka baahada oo khayr iyo wanaagga is ankaalmaysadow haddii maskax iyo tale iyo ra'yi ata haddii xoogla ka garab suruma ata iyo haddii xiilada ka garab suruma ata iyo haddii xanti iyo hoolala ka garab suruma ata wal allaala walaaga inu ankara korna tabartayna ah ani unu unku xagradaane sabuut an garab surugna yaana insha allahu tacaala in sheegana ugu dambayn waaliga ayaa naqiibka guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada towxiidka qori aki afartan iyo toddoba-iyo booshkiisa iyo furaha gaadiidkii uu malaaqa ugu adeegi lahaa beesha marka inka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh iyo ka wareejiyey ugaaska ugaas oo la wareeg ilaahay subxaana wa tacaala keegaala raayatu tawxiid raayaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam raayadaasaa iyo ka wareejiyey naqiibka kanna maygu ahaa waa qura ak oo cusayba araga haytan qasnadiska teeganta kanna booshkiishiyu qasnadoojayna buuhanka jaran jazaakum allahu khayran usiina ka wareejiya oo la wareeg kanna waa furaagii gaadiidkii usanka khadmeeyey fadi umatahsay doorate munaasabadan ay beesha ashraaf ku dooranaysa malaaqa ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay waxa ay ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay waxaanay ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana kusoo dhammaatay weji wanaagsan mahadsaned abu xasaan askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamigaha ee bakool walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya cali cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka ridada muddo sannad iyo bar ah waxa uuna qayb ka ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay dalka itoobiya askarigan oo murtadiinta kaga biiray magaalada muqdisho ayaa ka mid noqday maleeshiyaadkii sida qaradka xornimada xasan garguurte ugu daabulay sannad ka hor gobolada dhexe isagoona si dirqi ah kaga soo badbaaday weerarkii mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen saldhiggii murtadiinta ah ee deegaanka cawsweyne markii uu ka badbaaday weerarkaasi ayaa cali waxa uu go-aansaday inuusan ku dhiman gaalnimo islamarkaan uu usoo laabto diintiisa isagoo towbadkeen ah ayuuna dhowaan isku soo dhiibay wilaayada bakool waxaana lagu soo bandhigay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta andalus isagoona ka waramay mid ka mid ah dhacdooyinkii uu la soo kulmay intii uu ka mid ahaa safka cadowga cali cabdiraxmaan ibraahim murtadiinta sakabeeri reed camara kukubeeri wadanka la difaace ay ereen mayba wadanka soomaali calanka baluuga lindhamada la ere diinga lindhamada lileyma dheegna laakiin calanka baluuga lindhamada la ere tababaraha etoobiya kadib maysanay hiramaslam ilaraa hiramaslan galabay abaara rognay saddex bilood oo kale ka jarnay meela hubna ninka gibi markaas kubaad shaqadii bilaawati meela ku dhagaagnay maysanay galgaduud ilaa iyo oosweyna seeneeda cawsweyne ee weerar ayaa ka dhacay ee xilligaas xaggeed joogtay cawsweyne rooge wallaahi weerarkaas halsaa si ana jeela halsaa haraabnami weerarani bilaawada osweyne i dhatagna walaar bushaada yar walaka aragne laakiin osweyne markii unuseyne dagaalka halsaanay bilaawday halsaa markiinay bilaawdayna meel afjaraa ku dhiyi xerada murtadiinta way qobsaday xeraday maalgaadiiti walilomba walna wala wareegay dhimasho ii dhaawacana wala ku dhiyi horte lantiyadiis inkoyna isu babandhamadaana lanka markiisa oobtiisku way too dhamadaa laakiin mayba dad badan oo ana leyma eh dad badan oo ku badbaadayna jiraan dad badan oo ka dhimaday saaxiibaday ayna jiraan muddo ada wal yara saacadooyin ee socday dagaalka tiiday makakoynee ku badbaaday ugu dambeyn askarigan taa'ibka ayaa ka sheekeeyey sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona maleeshiyaadkii riddada ee uu kaga soo tagay safka cadowga baaq towbadkeenah u diray dhalinyaro oo xamar isla roogna ay galadeen intii wal faylan ahayna markian ogaaday maskantay magana la taladi koy may sarehen taalukuwa meelan muslimiinta kabiir toobadahay keen gobodoy foola taalukan ka sugunta dib dagaalkii oos weynab ilaahay koo badbaadiyay inka dhamana gaalnimo may sarehen koy toos muslimiinta kabiir maskaxda ilaah ku goti samadoonka iyo malaaga hala hariiri walooyada islaamiga la hariiri kaasubaa dambe boo meel raa fasahanya lankaasi koya la eri mayba meel badano walooyada roogdoonaha aragi lan itaabadiina male gaan itaabadiina male se amni ee amnigay oo suganyatiyeeg loo kooyo aniga go-aankay maskaxday ku kooyi intii muslimiintana ka beero haddana dib hariir maban la sameeyo waana baag dhalinyaradii asaabaday ee hadda asaabmihiini laakiin hor ahaan asaaban hayni wali indirfaday baaga indirfaday haddii odkay dhegin sidaami buu ahaa odkay aanwo dadbadankase asu kunagada arfaday haddana hariir an la sameeyo maaba jiro horta sananin ka sheegay ise lahanin dhohay wal aslehmee en dadkaasi dadkii diiraan borto gooriyaan an larjari en yoo saasetaan hadda safeyle lahay in dhohay amnigay maasha allah en sinanin ku sheegay ise hayti walaahi farqiya andheheey wal is shaldubun hamin imaanaha shaliyin allah fadligii waxaa halbacaad lagu lisay noqotay bolo xooftidii xasan garguurtee kusoo galay saaxada dagaalka isagoona maanta xaalad quus ah taagan kadib markii maleeshiyaadkiisa ay u qeybsameen kuwa la dilay iyo kuwa ku naafoobay weerarada mujaahidiinta halka kuwa kalena iyagoo towbadkeenah lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga mahadsaned cabdulqani ugu dambeyntiina mas-uul ka tirsan dowladda siliibida ee kenya ayaa lagu afduubtay gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hojira gumaysiga siliibida kenya warbixinta warkani waxaa eegaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba wararka naga soo gaaraya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegaya in mas-uul ka tirsan maamulka dowladda silibiyada ee kenya uga magacaaban gobolka wajeer lagu afduubtay halkaasi ninka la afduubtay oo ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka kenya ugu magacaaban gobolka wajeer ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay yuusuf xuseen axmed kaasoo halka la geeyey ilaa iminka wari waca laga hayn maamulka dabadhilifka ah ee wajeer ugu magacaaban dowladda kenya ayaa xukuumadda waddankaasi ku eedeeyey inay iyadoo afduubka ka dambaysay sida uu yidhi sarkaal ka tirsan maamulka wajeer
waxaan maanta aad iyo aad aga xunnahay nin walaalkeen oo m c ega deela ah oo habeen hore nairobi laga afduubay lala'san yahay arrintaas aadaan u cambaaraynaynaa dowladdiina madaxdii la doortay ayay maaragtay meelaha ka afduubaysa afduubyada halaaba ka dhaca gudaha dalka kenya ayaa inta badan waxaa geysta xukuumadda kaafirada ee william ruuto taasoo inta badan aan la ogeyn sababaha ka dambeeya sidoo kale afduubyada ayaa waxay ka dhacaan gobollada ay gumaysiga ku haysato dowladda kaafirada ee kenya iyadoo inta badan dad shacab oo aan waxba galabsan afduubkaasi loo geysto qaarkoodna waa la waayaa halka kuwa kalena inta si xun loo jirdilo la soo dhigo banaamada mahadsanid abuusheyba warbixintiisana waxay guni gebageba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu